maalmihii ugu dambeeyey bulshada ku sugan magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed hirshabelle waxa ay ka cabanayeen ciyaal weero kuwa oo ku sugan qaar ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada jowhar waxayna kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan gudoomiyaha xaafadda buulashiikh ee magaalada jowhar ayaa ka hadlay xaaladda amniga xaafadaasiya amnigeeda oo soo haray amnigu waa boqolkiiba boqol annaga wax haddaan dheeriya oon sheegayno ma jiriyo amnigeena waa nadiif gabdhaha cajinka waa doono karaan taleefon laguma qaato maaragtay sheega ilmuhu waa iska oolaan wax lama dilo lama soo xiro waa waa wax oo nidaama oo toosan waaye meeshaas maamulkeeda iyo dadkeeda waxaa degan dad culamaa oo nadiifa iyo dad is-yaqaano oo umul iyo oysin ahaa degan meesha qof qofka xudgudbaysana lama sheegin wixii markii ay diriraan ilmo dhinaha diriro ilmaha waa maslaxdaa waa ku qaylinaa markay naga fursa weysane waxaan u geynaa laanta noogu dhow ee horseed baan u geynaa markaan u geyno waa laba maalmood ama saddex maalmood meesha lagu haayaa kabacdina waa lasoo diiyaa idiga oo meel kale anaga aanan geynin waa maslaxnaa wixii maslaxda waa qaataan wax maslaxa qaada waayeen maanta annaga ma noo imaaninoo wax haddaan dheeriyo oon isugu dacweyno oo isu daba jiitano meesha ma yaalin dadka dhanka kale gudoomiyaha ayaa ka warbixiyey nadaafadda iyo bilaacda guud ee xaafadda buulishiikh wadoodhinka ku shubaaya carada markaan usoo gadoomo waa inay caradaan ay ka gadoomaan ay dhahaan war caradaan qofta adiga markaad ku shubato qofta kaa gadaaleysa biyaha ku xirmaayo qofta kaa gadaaleysa markay biyaha ku xirmaan gudoomiyihii manoo imahaye annaga maxaa naga gala gudoomiyaha marna keligiisoo socdaa marna gadaashiisa dhiti waaye waa inay xaafadda ay iska toosto ay tiraaho war anuku biyahu waa nagula xiray annagana intaan kusii xiraynaa qof laga qaada maa dadkan waxaan rabnaa inay ogaadaan xaafadda buulasheekh warkeeda waa soo naqnaqaye biraa jidka lagu suraa ku qaada mayno ciidaa loor la dhigaa amba lagu shubaa isagma baabuur lagu shubaa ma ku qaadahayno waxaan rabnaa iyadoo walaalnimada la tixgelihayo iyo qaraabnimada iyo dirisnimada la tixgelihayo walaalayaalow ayna barayaa boqolkiiba boqol waa fiicantihiin waxaan rabaa in oo laysku waantiyaan rabnaa si kastaba ahaatee ciyaal weeradan ayaa muddooyinka kusoo badanayay magaalada jowhar kuwa oo xaafad xaafad isku dagaalaya balse laamaha amniga waxay wadaan dadaallo ku aadan ciyaal weerada iyo sugidda amniga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka shabeelle